bismillaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsanaa khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin talaadaha taariikhdu ay ku astaysan tahay lixda bisha diseembar sannada labada kun lix iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay ujeedadiisa safarka magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland halkaasoo maalintii shalay u gaaray wafdi uu hogaaminaya xasan sheekh maxamuud madaxweynaha soomaaliya ayaa ku tilmaamay tegitaankiisa magaalada muqdisho mid ka qayb ah ololihiisa doorashada ee uu doonayo in mar kale uu ku hogaamiyo dalka soomaaliya doorashada su-aadan madaxweynaha ayaa tilmaamay in asiga iyo sidoo kale saaxiibadiisa musharaxiinta ee ku sugan magaalada kismaayo ay isku mowqif ka yihiin arrinta doorashooyinka ay u tageen magaalada kismaayo iyadoo sidoo kalena kulamo halkaas uu kula qaatay madaxweynaha soomaaliya dhinacyada kala duwan ee maamulka jubbaland xasan sheekh oo warbaahinta kula hadlay kismaayo ayaa ujeedka socdaalkiisa sharaxaad ka siiyey warbaahinta saaxiibaday ahoo booska madaxweynenimada soo socda inay fadhiistaan jecel ayaa halkan yimiday dabcan aniguna ajandahaas igama marna oo inaan dalka muddadii aan soo wadnay horumarkii aan soo gaarnay meeshiisii inaan hogaankiisa kasii wadna waan rabnaa laakiin waxaan rabaa midda shaksiga oo aniga inaan murashaxaayo doorasho inaan raba waa meesheeda mana qarsoonayn mar horeba laakiin midda aan rabo runtii inaan ku faano dadka soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyada inagula faanaana waxay tahay maanta murashaxiinaa socdo nin doorasho rabaa socdo nin siyaasi ahoo muxuuahay maqaam siyaasadeed rabaa socdo qoryana ma wato ciidanna ma wato duulimaadna maahan ra'yi ajando siyaasadeedoo wataa huu leeyahay ra'yigan siyaasadeed ayaan soomaaliya yaan rabaa inay ku meel marto hore uma jiri jirin oo in saas muxuuaha gobollada lagu soo wareego dadka soomaaliyeed laga iibiyo ra'yiga siyaasadeed oo qof walba dalkan inuu ku hogaamiyo uu rabo marka taas labsadeeda waxay tahay horumar waan soo dhawaynaynaa siyaasiyiinta danaynaya mowqifkaas inay meel walba tagaan inay tegayaanna soomaaliya ayay sharaf iyo karaamo u tahay aniguna dabcan madaxweynaha jamhuuriyaddaan ahay laakiin waxaan ka mid ahay dadka u loolamaya in ay talada dalka afarta sanood dambe haddana qabtaan
wakiilka qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha soomaaliya ayaa kulan deg deg ah isugu yeeray madaxda madasha qaran kaasoo ka dhici doona magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya maalinta berri ah war qoraal oo kasoo baxay xafiiska wakiilka qaramada midoobe u qaabilsan soomaaliya michael kitin ayuu ku sheegay in kulankana uu yahay mid lagu jaangoynayo ama go-aan looga gaarayo doorashada soomaaliya taasi oo wakiilka ka digayo inay gaarto sannada labada kun toddoba iyo tobanka laguna soo gabagabeeyay inta lagu jiro labada kun lix iyo tobanka qaybo ka mid a maamul goboleedyada dalka soomaaliya haatan waxaa heer gabagabaa maraya doorashooyinka aqalka hoose taasoo hore ay kaga biyo diideen wakiilada qaar ee maamul goboleedyada in iyadoo qabyo u yahay aqalka hoose la gudagalo arrimaha doorashooyinka ee guddoonka iyo sidoo kale tan madaxweynaha soomaaliya xilli loo qoondeeyay doorashadu inay dhacdo bartamaha bisha haatan aynu ku jirno ee disembar warkan qoraalka ah iyo wakiilka walaac wuxuu kaga muujiyey dib u dhaca marba marka ka dambaysa kusii imaanaya arrimaha doorashooyinka soomaaliya taasoo wakiilka u sheegay inaan la xamili karin in ay wakhtigii loo qoondeeyey ee gudaha laba kun lix iyo toban ay dib kaga dhacdo doorashada ayna u dhacdo labada kun toddoba iyo tobanka halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer magaalada baydhabo ee xarunta maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa lagu soo ili doorashada xildhibaanadii halkaasi ka imaanaya ee gaaraya lixdan iyo sag mudan ee ka tirsan aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya baydhabo ayaa lagu soo gabagabeeyey doorashada aqalka hoose oo beryihii dabanaysa waxayna noqotay maamulkii labaad ee soo gabagabeeyey arrintaasi kadib maamulka jubbaland oo kal hore asigu soo idleeyey doorashada aqalka hoose maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo jubbaland ayaa haatan si rasmi a usoo dhammaystiray doorashada aqalka hoose iyadoo laga filaya maamul goboleedyada kale maalmaha soo aadan inay soo dhammaystiraan taasoo lagu wado in horaanta toddobaadka aadan ay magaalada muqdisho soo gaaraan xildhibaanadii ugu badnaa ee lagu soo doortay xarumaha maamul goboleedyada dalka ka jira si loogu dhaariyo magaalada muqdisho loona siiyo kaararka aqoonsiga xildhibaannimada xilli lagu wada in dhowaa la gudagalo arrimaha doorashooyinka dalka wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in ciqaab adag ay mutayso doonaan maraakiibta ku howlan kalluumaysiga sharci darrada ah qaybo ka mida biyaha soomaaliya wasiir ku-xigeenka wasaaradaasi ciidan maxamed jaamac ayaa waxa uu tilmaamay in dhowaan markabkii la ganaaxay ay tahay mid ay ku cibri karaan maraakiibta kale ee sida sharci darrada ugu kalluumaysanaya biyaha soomaaliya waxa uuna tilmaamay cid calaaliya ciddii lagu arko falalka anshaxumada ah ee kalluumaysiga sharci darrada inay mutaysan doonto ciqaab adag sidoo kale waxa uu dalbaday wasiir ku-xigeenka in laga caawiyo ama laga gargaaro inay helaan qalabka lagula socdo maraakiibta waxa ay sidaan kuwaasi oo si sharci darro ah kaga kalluumaysaynta badan biyaha soomaaliya maraakiib badan oo badda xadaya badda soomaaliyana waa qani maadaama ay qani tahay waxaa soo hunguriyeeyey oo soo gelaya maraakiib fara badan oo adduunka oo dhana taana waxaan ugu jirnaa dadaalkii lagu qaban lahaa adduunkana waan uga tegaynaa waxaan leenahay dad walooba maraakiibta hala cesho shirkadaha waxaan ugu sheegaynaa inay ceshadaan haddii ceshan waayaan ganaaxano iyo mid ka badan iyo ciqaab badan baa ay mutaysan doonaan go-aanka waa qoran yahay go-aanka waa laga go-an yahay go-aanka uu go-an yahay wuxuu u go-an yahay waxaa weeye maraakiibta sharci darrada ku timaada in la qabto oo la xadeeyo oo la joojiyo lana ganaaxo ganaaxa waan sii kordhinaynaa ciqaab xooglaan ayaan rabnaanan keenno adduunka waa naga caawinayaa wadamo badanna way naga saaciideen adduunka dan waxaan ka doonaynaa macaawino fara badan naga siiyaan dhinaca tayada iyo iyo iyo qalabaynta inkastoo qalabkii weli noo iman laakiin inaan u baahanay qalabo fara badan oo imika lagu adeegsado satellite-ka oo lagu daawado lagu arko si wax walbaa loo ogaan karo waxay sidaan iyo waxay qabtaan dawladdu iyo wasaarad ahaan waxaan dadaal ugu jirnaa sidii loo horumarin lahaa kalluumaysiga waddanka oo dhan maamul goboleedana wadahadallo badan baa noo socda sidii lasaga kaashan lahaa sidii loo horumarin lahaa dalkao kalluumaysigaas oo dhan ugu dambeynna guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka soomaaliya ibraahim iidle suleymaan ayaa waxa uu ka dhawaajiyey in garsoorka maamulka galmudug uu yahay midka ugu badan ee u baahan caawinaadda waxa uuna tilmaamay in dowladda federaalk iyo hay-ada caalamiga uu la kaashan doono sidii sare loogu qaadi lahaa tayada garsoorka maamulka galmudug oo u sheegay inuu yahay garsoor si aad ah garab istaag ugu baahan ciidle suleymaan oo gaaray magaalada cadaado maalintii shalay ayaa waxa uu kulamo la yeeshay garsoorka maamulkaasi iyo sidoo kale mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamulka xilli maalmihii dambe safarro shaqo uu ku joogay qaybo ka mid ah xarumaha maamul goboleedyada wuxuuna dhowaan gaaray deegaanada maamulka puntland halka kulamo sidoo kale uu kula soo qaatay garsoorka maamulkaasi puntland
haday tahay waxaan talo iyo dardaaran aan siin layno dulgobeedka hadday tahay qayladhaan wixii aan kula dhex kula dhex dhacayno dowlad dhexe iyo bini aadamka wixii wax bixiyaan waxaan rajaynayaa kulankeeda dambe aan kulankan ahayn in aynu inaynu ku kulanno iyadoo halka maanta la taagan yahay oo la maraya meel ka horeysa aad u gaadhay garsoorka galmudug warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheer khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanayo waa naga intaa waxaana warka idiin akrinayay anigoo saaxiibkiin maxamed nuur amiin tan iyo intaan warkan warka xiga dib ugu kulmayno maalinta berri ah sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu